الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلاaم على رسuل اللh صلى الله عليه وسلم رb cلمنا mنه ma جhلna وذkrna mنه ma نسيna waa dersigii toban iyo لixaad kitaabka اللؤلu والmarjaan فيma اtafqa عlيh الشhaykخan الbخhariي وmسلم baabu اstixbaabi الtabkiiri u jarmaadidda sunanimadeeda bisubxi subaxa loo degdego horay loo aado fii awali waqtihaa waqtigeeda bilowgiisa wahuwa kaasna waxaa la yidhaahdaa attaqliis himhimow waa xilliga hore iyo wa bayaani qaadiri ilqiraa'ati qirada qadarkeeda caddaynteeda fiihaa salaada subaxa qirada lagu akhrinayo iyadana waa la caddaynayaa waa la bayaaninayaa xadiidu caaisha qaalat kunna nisaau lmu'minaati gabdhaha mu'minaadkaa waay mu'minaadka dumar macnaha dumarka mu'minaadkaa waxay ahaayeen yashhadna kuwa xaadira maca rasuulillaahi rasuulka maciisa sala allahu calayh wasalam salaata alfajri salaada subaxa mutalaficaatin xaal ay yihiin kuwa isku duuduubay bimuruudihinna dharkooda adag bustayaashooda kisaa-un min suufin bale ow khazin waa maryaha la gashado wey marka waxa weeyaan kunna nisaau lmu'minaati dumarku waxay ahaayeen waaye kunna waxay ahaayeen waaye nisaau lmu'minaat marka gabdhahaas mu'minaadka ah yeshadana khabarkii ka dhigo nebigay la soo xaadiri jireen iyagoo dharkooda adag isku duuduubay uma yanqalibna way noqon jireen ilaa buyuutihinna guryahoodii xiina yaqdiina salaata salaada markay gutaan laa yacrifuhunna xaaluusan garanayn axadun qof qof garanaya dumarkaa ma jiro sababtu waa maxay waa min alkhalasi himhimowga mugdiga jira salaada subax baa tabkiir loo samaynayaa aroor hore baa la gelaya akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi mawaaqiiti salaat waa waqti lfajr xadiiثu jaabir bni cabdillaahi qaal kaana nebiyu wuxuu ah salى اllahu عalيyh wasalam yusalli الظuhra ظuhrka kii tukada biاlhaajirati waqtiga waqtulhaajirada alhaajira wاlhajiir waa maalin weynta bartamaha kulaylku marku darnaado ayuu tukan jiray calayh الsalaa wasalaam wاlcasrina waa tukan jiray wayusalli اlcasri bay ka dhigan tahay walxaal ashamsu qoraxdu naqiyatun ay tahay mid khaalis ah oo saafi ah qoraxdu marka ay soo dhalanaysa iyo markay sii dhacaysa iyo awooddeedii baa jabtay laakiin casarka qoraxdii oo nool oo naqiyo ah oo xoog leh oo kulayn leh oo iftiinkeedu buuxo baa nebigu tukan jiray calayhi salaa wasalaam ayb intaa markii lagu sheegay wuxuu yidhi wlmaqribana waa tukan jiray idaa wajabad qoraxdu markay dhacdo waalcishaa'ana waa tukan jiray axyaanan wa axyaanaa marmar iyo marmar waa maxay axyaanan marmar hore u geli jiray wa axyaanan marmarna gadaal buu u marin jiray macnaha axyaana waxyaanan gadaal baa lagu fasiro wuxuu yidhi idaa ra'aahum markuu arko nebigu saxaabada ijtamacuu inay soo urureen cajala salaada cishaha waa dedejin jiray wa idaa ra'aahum markuu arko saxaabada abda'uu inay gadaal mareenna akhara waa gadaal marin jiray markii horey loo yimaadona horaa laga tukanayaa cishaha markii kalena xoogaa baa la sugayaa dadka wasubxana waa tukan jiray kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu ow amase kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sal allahu calayh wasalam yusaliiha kii tukada salaada subax bikhalasin xilli himhimow ah oo mugdi ah akhrajahu lbukhaariy waay macnaha adigu haddaad doonto iftiin iyo layr hayso xilli haddii aan iftiinkaan jirin mugdi ahaan lahayd horay salaada u gal waagiina beriyey oo salaaddii ay joogto xadiidu abi barzat alaslamiy waqad su-ila iyadoo la weydiiyey can waqti salawaati salaadaha waqtigooda faqaala wuxuu yidhi kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu calayh wasalam yusalli duhra duhurka kii tukada xiina tazuulu shamsu qoraxdu markay zuusho walcasrana waa tukan jiray wayarjicu rajulu ninku waa soo noqon jiray wayarjicu rajulu ninku waa noqon jiray ilaa aqsa almadiinati magaalada madiina meesha u dambaysa walxaal ashamsu qoraxdu xayatun ay nooshahay casarkiina waa tukaday wanasiitu waxaan halmaamay maa qaala wuxuu nebigu yidhi fi lmaqribi salaada maqrib walaa yubaalii nebiguma aabayeeli jirin bitaakhiiri alcishaa'i salaada cishaha gadaal marinteeda ilaa uluثi leyli laga gaaraya habeenka saddex meelood meel waa afar saac ilaa laga gaarayo walaa yuxibu nawma nebigu hurdada ma jeclayn oo qablahaa cishaha horteeda ah walalxadiida sheekadana ma jeclayn bacdahaa cishaha dabadeeda haddaa cishaha tukatid horay iska seexo hadaada cilmi iyo cashar iyo mudaakare iyo khayr aadan kusoo jeedayn sheeko sheeko iyo meelo meherada fariisi iyo waxyaale iska daawasho iyo waxaasoo dhan looma baahna masaaishii laga soo reebi jiray qofkii martida u helyeelaya iyo qof cilmi baranaya iyo arimahaas bay ahaayeen wayusali subaxa nebigu subaxu tukan jiray fayansarifu rajulu ninku waa gadoomi jiray fayacrifu waa garan jiray jaliisow kan la fadhigiisa kan la fadhiya dhinaciisa wejigiisa uu garan jiray wa kaana nebigu waxaa yaqra'u kii akhriya fi ragcatayni laba ragcadood oo subaxa aw ixdaahuma ama hal midoo ka mid ah maa bayna sitiina lixdan ila almiati ilaa boqol inta u dhaxays aayadood weeye akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi ilaadaan baabu alqiraa'ati fi lfajr baabu fadli salaati ljamaacati jamaacada salaadeeda fadligeedaba u baabi wa bayaani tashdiidi adkayn caddaynteed maxaa la adkaynayaa fi takhalufi gadaal marin canhaa laga gadaal maro baa tashdiid daran baa ku soo arooray qofka ka gadaal mara salaada jamaacada aan jamaacada ku tukan xadiidu abi hurayra qaal samictu rasuula llahi sal alay slam yaquul fadlu salaati ljamiici jamaca bay ka dhigan tahay salaadiisa fadligeedu calaa salaati lwaaxidi halka min salaadii u ka fadli badan tahay khamsun wacishruuna daraja shan iyo labaatan darajo wey watajtamicu way soo kulmaan malaa'ikatu leyl iyo wa malaa'ikatu nahaar fii salaati subxi bay iskugu yimaadaan salaada subax ay ku kulmaan yaquulu abu hurayra wuxuu leeyahay iqra'uu akhriya in shitum haddaad doontaan ina quraana alfajri kaana wuxuu ahaaday mashhuuda quraan alfajri subaxa salaadiisa wey walaaqiradu waa rugni min arkaani salaad yadii baa la cabira waa min tacbiiri waxa weye juzi wairaadati kun akhrajahu lbukhaari fii kitaabi ilaadaan xadiidu cabdilaahi bin cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi salaatuljamaacati jamaacada salaadeedu tafdulu waxay ka fadli badan tahay siyaado kala tahay salaatalfadli kelinimada salaadeeda bisabcin wacishriina daraja toddoba iyo labaatan darajo akhrajahu lbukhaari fii kitaabi ilada xadiidu abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay laqad hamamtu waxaan damcay an aamura inaan amro bixadabin xaabo in lasoo guro oo fa yuxdaba lasoo xaabeeyo lasoo guro uma aamura aan amro bisalaati salaada in loo aadaano oo fa yu-adana lahaa loo aadaano uma aamura aan amro rajulan nin inuu dadka tujiyo fa ya-uma naasa dadka uu tujiyo imaam u noqdo uma ukhaalifa anigu u gadaal maro ilaa rijaalin rag aan salaada imaan oo fa uxariqa aan gubo calayhim dushooda buyuutahum guryahooda ilaa guryaha iskaga fadhiyaane jamaacadiiba imaan waayeen waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay low yaclamu axaduhu midkood hadduu ogyahay kuwa salaada kadib dhacaya oo aan masaajidka iyo jamaacada imaanayn midkood hadduu ogaan lahaa annahu yajidu inuu helayo carqan laf samiinan cayilan masaajidka in laga helayo hal cado cayilan laf hiliba hadduu salaada yimaado oo arrin ka jir dhacaawo masaajidka iyo maanta aw amase inuu helayo mirmaatayni laba raaf ariga raafafkiisa hilibna ma leh wax xunaa meeshaas ku dhex jira oo aan naf badan lahayn laba qanjaafulood laba magaxaan ku dhahaa raaf hadduu ka helayo masaajidka kuwaasoo xasanatayn iska wanaagsan oo buuran la shahidal cishaa salaada cishaha waa imaan lahaa mid kasta masaajidka meel laga istaago ilaa xoogaa baa laga bixinayaa waa la imaan lahaa xogaaga nafca adduunkay arkayaan laakiin nafca aakhiro oo weyn baysan fahamsanayn ha laba raaf masaajidka waa loo soo buuxin lahaa ama cad yaroo laf yaroo xoogaa hiliba leh warcadaada u fiirsa halkaan marka waxa weeyaan salaadii oo la aqimay baan intaan daba maro iyaga aadi lahaa iyagoo qaflo ku jiroo guryihii joogaan ku gubi lahaa ama ma ahayn salaadan inta ka gadaal maro baan iyaga ciqaabi lahaa waay marka saasaa salaadan loo adkeeyey jameecadeeda akhrajahu lbukhaari xadiidu abi hurayra qaal qaala الnabiyu wuxuu yihi salى اllahu عalayh wasalam laysa salaatun salaad ma aha nin ahqala mid culays badan cala almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta min alfajri salaada subax iyo waalcishaai salaada cishaha walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihimaa labadaas salaadood waxa dhexdooda ah la aatowhumaa labadaas salaadood way imaan lahaayeen walow xabwanba allaha ka dhiga kuwa xamaaranaya guurguurashu walow xabwa xabw waxa weeyaan waa dadkaan socon karin sida ilmuhu u guurguurto waa xamaarashada oo barida lagu saqmaya ah mise waa guurguurashada afarta adin qofku lugaha iyo gacnaha ku guurguurto way way ku imaan lahaayeen ayb laqad hamamtu waxaan damcay buu nebigu yidhi an aamura inaan amro almuadina muadinka oo fa yuqiima salaada ow aqimo uma aamura aan amro rajula nin ninkaasoo yaumunnaasa dadka u imaam noqda uma aakhuda inaan qaato shucalan shucalan waaye shuclado waa maxay dambaaburoyn qoryo daba oo min naarin ah ya ow aatikum lacali aatikum minhaa biqabasin waxa weeyaan shuclad naara weeye inaan qori qoryo daba qaato oo fa u xariiqo soo gubo calaa man qof laa yakhruju ila salaati salaada aanu soo baxayn bacdu weli kuwa aan salaada iman akhrajahu lbukhaariy fii kitaab ilada marka waa lagama maarmaan laakiin fardu cayn ma hadday tahay dee nebiguba inta la aqimi isagu kama tageen xadiidka laftiisiibaa waxaa loo deliishanayaa dee dadka haddii qaar hadda ay ka maqnaadaan inaan qofkasta aysan laazim ku ahayn laakiin la adkeeyey ayb baabu ruksati ruksad buu u baab yahay iyo faasixid fi takhalufi ka gadaalmarid can iljamaacati laga gadaalmaro bicudrin laakiin cududaar salaada in looga gadaalmari karo xadiidu citbaan bni maalikin wahuwa ninkaani min asxaabi rasuulilaahi buu ka mid yahay sala allahu calayh wasalam weliba miman buu ka mid ahaa shahiida xaadiri badran dagaalkii bader oo min alansaari weliba reer ansaareeda anahu ninkaan ilaa asxaabu beder saxaabada waa madaxdoodi wey maxaa ku ogtahay inuu beder xaadiray maxaa ku ogtahay inuu ku jiro reer beder waa rag waxa wey loo la cafiyey loo dambi dhaafay anahu ninkaani ataa rasuul allahi nebi maxamed buu u yimi sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah qad ankartu anigu waxaan inkiray basari aragaygii indhihii araggii baa daciifay waana aniguna usallii liqoomi tolkii baan tujiyaa faidaa kaanat ilamdaaru roobabku markay ahaadaan saalal waadiid hoggii baa dareera oo socda toga miyaa dareera toga biyaha marayaa dareera saalal waadiid togi waa makaanka laakiin biyaha dhex mara baa baa socda togi ayaa dareera alladii kaasoo maxalkii baa la cabiray wixii degayo meesha marayay baana loo jeedaa waay alladii togaasoo beyne aniga iyo bayna qowmahum baynahum qoomkayga noo dhexeeya lama astadic markaa ma awoodo ana atiya inaan tago masjidahu masaajidkooda fa usaliya bihim aan tujiyo anaana imaamu ah togbiyahayaan baa noo dhexeeya indhuhuna waa idaciif wawadidtu waxaan jeclaaday yaa rasuula allaahi ow annaka adigu taatiina inaa ay timaado fa tusalliya aada ku tukato fii beytii gurigayga oo fa attakhidahu aan ka yeesho meeshaa ku tukatay musallan makaanu tukad kaale iigu tuko kabacdi anna salaada aan ku wadee ii bilow nabi allow meel aan halkaa ka barakaysto qaala wuxuu yidhi faqaala lahu rasuullah nebigu wuxuu ku yidhi sala allah alay slam saafcalu waa samayn doonaa in shaa allah qaala citbaan wuxuu yidhi faqadaa rasuululahi sal ly slm nebi maxamed waa jarmaaday iyo wa abuubakr xiinarta macnaha way tageen wey qadaa waxay ahaadeen kuwa tegey xiina waqtigii irtafaca nahaaru maalintii ay kor noqotay ayay socdeen ninkii baa la aaday citbaan baa la dhahaa fastaadana rasuul lahi nebigu waa idan dalbay sal lay slm ma soo galnaa faadintu lahu waa u idnay falam yejlis nebigu maba fariisan xataa dakhala beyta ilaa guriga ka galay uma qaala nebigu wuxuu yidhi ayna tuxibu xaggee jeceshahay an usaliya inaan kaga tukado min beytika gurigaad horta dantaan kuugu nimid aan haddiiba kuu qabane meel iigu tukaa ay tiree xaggee jeceshahay inaan kuugu tukado gurigaada waayo dadkii kuu yarta horta dantooda qabo qaala wuxuu yidhi fa ashartu lahu waxaan u ishaaray ilaa naaxiyatin dhinac oo min albeyti guriga ka mid ah halkaa iigu tuko faqaama rasuulullaahi baa kacay sala allahu calayh wasalam waa istaagay weye fakabara waa kibaartay faqumna hanana waan kacnay fasafana nebigu waana safa fasallaa ragcatiin nebi tukaday uma sallama waa ka baxa qaala wuxuu yidhi waxabasnaa hadduu nebigu meesha iigu tukaday nebigu waa xabisnay calaa khasiiratin waxaa weeyaan suqaar federation oo sanacnaa lahu nebiga aan u samaynay baan u xabisnaaday waxaan idhi haddaad tukatay joog cunnaa noo bislaanayse khasiir ah ayaa la yidhahdaa waa hilib la jarjarayo yar yaroo suqaar suqaar biyaa lagu karinaya hadhowna markuu bislaado daqiiq iyo waxaasaa lagu lagu shubayaa waaya ayib waxaasaa laisku bislaynaya haddii laakiin aysan hilib meesha ku jirin waxaa la yidhahdaa casiida casiida iska soo caadaya markaas markaasaa nebiga waxaan idhi noo joog waa noo joogay nebiga calayh isalaat wasalaam waa baariga ilaahay waa ka yeela ayib arrintu markii sidaa u dhacday fafaaba fi lbeyti gurigii dhexdiisii waxaa yimid faaba bimacnaa jaa waxaa yimid oo soo buuxsho oo soo ururay guriga dhexdiisii rijaalun rag oo min ahli daari dadkii xaafadda ah kuwaasoo duu cadadin tira u saaxiiba fajtamacuu waa soo urureen faqaala qaa'ilun mid baa wuxuu yidhi oo minhum ka mid ah ayna maaliku ninkii maalig la dhihi jiray aaway maaliku bnu dukhayshini ninkii la dhihi jiray oo amase wuxuu yidhi aw maalik ibnu dukshuni dukhayshin iyo dukshuni shakuraawi faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen daalika ninkaasi munaafiqun waaba munaafiq laa yuxib allaha warasuulahu ilaahay rasuulkiisa ma jecla faqaala rasuululahi baa yihi sal ly slam laa taqul daalika ha dhihin alaa taraahu ma waadan arag qad qaala ninkaa inuu yidhi laa ilaaha ila allah yuriidu xaalu doonaya bidaalika kelimadaa wajha allah nebigaa markaanti kacay ilaahay darti isagoo uga jeeda inuu towxiidka ku dhawaaqay ma waadan arag qaala wuxuu yidhi allaahu iyo warasuuluhu baa aclamu og ma naqaan wuxuu u yidhi anago ilaahay rasuulkiisa naga yaqaan qaala wuxuu yidhi nebigu may ninkii wuxuu yidhi raawigaha fa ina anagu naraa waa aragnaa wejhahu wejigiisa iyo wa naseexatahu naseexadiisa iyo sheekadiisaba ila lmunaafiqiina intaa munaafiqiin buu la fadhiyaayoo ku laban yahay dee saasaa munaafiqu u idhi laakiin ilaahay dartii hadduu kelimadda u yidhi dee alliya rasuulkiisaa og qaala rasul lah wuxu yhi sal ly slam faina allaha ilahay qad xarama waa ka xarimay cala naari naarta man qof qaala yidhi laa ilaaha ila allah yabtaqii bidalika isagoo arrinkaa isaga dalbaaya wajha allahi ilaahay wejigiisa akhrajahu lbukhaari waa isagii shiikhu lahaa markaan iska munaajoonayo sheekh cabdirashiid ibn sheekh cali suufi waxaan dhahaa ilaahayow adigaa xadiidkaas rasuulkaadi noo soo mariyey qofkii kelimada laa ilaaha ila allah yabtaqii bidalika wajh allah saasaanu na soo gaadhay oo aanu ognahay marka ilaahayo anaguna saasaanu udhawa ugu dhawaaqaynaa in naarta naga xari أخرجه البخاري في kitaaب الصلاة xadيiث maxmuud بن الرabع زacma wuxuu sheegay أنhu caqla rasuulالlahi nebi mxamed inuu ku caqlistay fahmay salى الlaه عليه وsلم وcaqla wuxuu kalou garanayaada fahmay majatan tufidoo majaha uu nebigu tufay min dalwin dalow oo kaana fii daarihim daartooda ah dalow ceelka la daro daartooda yaalay inuu nebigu inta cantuugay biyihii ou tufay uma xadaa wuu waramay ninkaani can citbaan xadiiahu saabic xadiidkiisii hadda noo soo hormaray ayuu sheegay intaasna waa ku dara waay wuxuu yidhi baabu jawaaziljamaacati jamaacada bannaanaanteeda fi naafilati salaad sunnaa in laysku xirto wasalaati salaad bannaanaanteeda calaa xasiirin lagu tukado falag ama dirin iyo wa khumra khumro in lagu tukado waayahay sijaayad yar waaye iyo wa thawbin maro iyo wakayrihaa kuwaaso dhan keyrkood oo mina daahiraat waxyaalaha daahirkaada oo dhan ayaa lagu tukan karaa xadiidu maymuunata qaalat kaana rasuululahi waxaa sala allahu alay wasalam yusalii kii tukada walxaal ana aniguna xidaahu aan ahay nebiga waaye xidihiisa iyo muqaabilkiisa walxaal ana xaa'idun aan ahay mid xaa'id ah warubamaa asaabani inuu asi baa la arkay thawbuhu nebiga maradiisu idaa sajada ilaa waa jiifaaya markuu sujuudo maradiisa oo laalaabsantay baa jirkayga taabanaysay nebiguna horuu salaada u wadanay calayhi salatu wasalaam qaalad waxay tiri wakaana nebigu waxaa yusalli kii tukada cala alkhumrati ayuu ku tukan jiray sijaayadda yar waa falag yaroo geetimireedka balkiisa baa sijaayad yaroo falaga laga samaynayaa cawcaw ah oo lagu tukanaya waay أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب فضل س- فضل صلاة الجماعة جماعة صلاة ديدا فضل جيدا يو انتظار صلاة صلاة سجود ديدا فضل جيدا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حير صلاة الجميع وجمع صلاة ديسو تزيد وحي زيادة كلاتها على صلاة قفك صلاة ديسا في بيتي أكوت كذا وصلاتي صلاة ديسو في سوقه أكوت كذا خمسة وعشرين درجة شن لباتن درجة فإن أحدكم متكين إذا توضأ مركو ويسيس فأحسن ويسد وناجيه وأتى المسجد مساجك أو تقو لا يريد حاله سندونين إلا الصلاة صلاة تكشد مويانه لم يخضو ما تلاب صدا خضوة تلابو إلا رفعه الله إلهي باكري إلى بها تلابها سبب كذا درجة هل درجة وحض إلهي واتر عنه حقيسة خديئة دنبي يقف حتى يدخل المسجد إلهي كقليه سو صعدك صلاة اللي من أرك تلابنا ودرجة تبا- تلابنا ودنبي داف waidaa dakhala almasjida marku galo kaana qofkaas wuxuu ahaanayaa fii salaatin salaad dhexdeed maa kaanad intay tahay salaadu taxbisu mid xabisaysa intaad salaad sugaysid salaad ajarkeed baa kuu socda watusal maa kaanat salaad taxbisuhu oo watusallaa laga tukan mada gadaal bilow watusallaa waxa u ducaynaysa yacni calayhi qofkaa dushiisa almalaa'ikatu maadaama intuu joogo daa'imsan yahay fii majlisihi aladii majliskaasoo yusalli fiihi uu ku tukaday malaa'igtu maxay dhahayaan ducada malaa'igtu waa mustajaaba allahuma kfir lahu ilaah u dhaaf allahuma arxamhu ilaah u naxariis maa lam yuxdit fiihi intuusan ku xadain meesha oo weysadu ka burin xadid baa laga keena markaas mise sheekaa laga keena xadiid hadda waxaa kitaabkan ku fasiray intaa shay naaqidu lilwuduu ah uusan la imaan أخرجه البخاري باب فضل كثرة الخضاء تلاوة بدنان تيضا فضل جيدا بأبابي هي إلى المساجد مساجد أنت كا تلاوة إن لو بديو أيو كهليا حديث أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس dadka kan ugu weynan badan ajran xagga ajarka fi salaati salaada abcaduhum kan ugu fogaanshaha badan weeye xagga socodka masaajidka faabcaduhum kan ugu sii fogaanshaha badanoo ku xiga mamshan xagga socodka oo waxa weeye qofba intuu qof gurigiisu masaajidka nebiga ay masaajidkase uga fogaansho badan yahay ayuu ka ajir badan yahay weye tilaabo badan buu soo qaadaya guriga masaajidka ku dhegan baan rabaa qofka dhahaya dee socod badan baa qofkaa dhaafaya waladii midka yantadiru koranaya asalaata salaada qofka koranaya xataa yusalliyahaa ilaa uu ku tu- ka tukanayo maca alimaami imaamka maciisa acdamu isagaa weynan badan daraj ajiran xagga ajarka min aladii midka yusallii iska tukanaya keligiis uma yanaamu iska seexanaya yaa ajar badan midka salaada koranaya salaada cishaa ma- ma sugi kare ama salaada duhurka ama salaad kasta waa iska sii tukanaya taas waxaa ka fiican qofka salaada sugaya akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi alaadaan baabulmashi buu baab yahay ila salaati salaada intii ka ah loo socdo ama waxaa dhahdaa baabun hadaa baabun almashu socod ila salaati loo socdo tumxaa bihi waxaa lagu tirtiraa alkhadaayaa gafafka waturfacu bihi waxaa lagu koryeelaa addarajaatu darajooyinka xadiidu abi hurayra annahu samica rasuula allahi sala allahu alay wasallam yaquul ara'aytum ka warrama low ana nahran webi bibaabi axadikum midkiin albaabkiisa haddou ahaado webigaasoo yakhtasilu fiihi uu ka qubaysanayo kula yowmin maalin kasta khamsan shan jeer webi baa guriga cirifkiisa ku yaal xatabadda qofkaana maalintii shan jeer ku dhacaayo ka qubaysaa maa taquulu dalik maa taquulu daalika maxaa u malaynaysaa wey maa taquulu ayuha saamicu ay maa tadunnu maxaad u malayn yaa arinkaas dalik yubqii inuu baaqi yeelayo min daranihi wasakdiis qofkaa wasaq ma ku haraysaa shan jeer qubaysa maalintii qaalu waxay dhaheen laa yubqii baaqi yeeli maayo min daranihi wasakdiisa shay-an waxba qaala wuxuu yidhi fadalika kaasi mithaalkaasi mithlu salawaati salaadaha mithaalkooda wey la midkood alkhamsi shanta yamxu llaahu ilaahay baa tirtira bihi ee, faraaishan salaadaha alkhadaayaa gafafka gafafka waxaa la yidhi waa sakaa'irta waaye marka adaa salawaat baa ilaahay qofkan gafafka kaga baabi'inaya sakaa'irtaa lagu sheegay marka waxa maxsuuskaa innaga baa layna tusayaa webi guriga hortiisa ku yaalo shan jeer lagu qubaysanayo waxaa laynooku matelayaa waxa aan maxsuuska ahayn ee macquulka ah waaye qofka dembiyaasha gelaya laakiin salaadaha xafidaya intaa salaada tukadaba dembi baa looga daadinayaa wey ayb xadiidu abi hurayra can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man hadaa qofkii jarmaada ila lmasjidi wa raaxa u caraaba masaajidka acad allaahu ilaahay baa u darba lahu isaga nusuulahu baa ilaahay u darbaa martigelyadiisa nusuulahu makaanu degintiisa makaanan yanzilu makaan uu dego wey waay min aljannati baa ilaahay wa diyaaraya martiqaad iyo guri ou dego kulamaa qadaa kol kastoo u jarmaado ow raaxa caraabo saacaddaa masaajidka soo aadaba waa meel hor leh ilaa hal qof baas jannada waxaa laga siinaya adduunyada in la eg iyo toban jibaarkeed waa hal qof weli waa kan ugu janno yar wey marka dee markasta adduunkan camiridiisa inta hadda muuqato kaliya toban jibaarkeed iska daayo markas haddii guri laga dhisayo iyo markas waa dhul ballaaran wey intaan iyo toban jibaarkeed ayaa loo camiraya akhrajahu lbukhaari baabu ma baabu man buu baabu yahay man axaqu yaa xaqnimo badan bilimaamati imaamnimada yaa mudan xadiidu maalik bni lxuwayris ataytu nabiya baan umi sala allah alay slam fii nafarin kooxoo min qowmi tolkay ah faaqamna cindahu agtiisa ayaan ku nagayn cishriina leyla labaatan habeen baa nebiga xer u ahaynoo cilmi ka baranayn labaatanka berioo nebiga lala joogo ma axaa mooday waxaa weeye wax gaari kale ma leh labaatan sanoo a meel fadhideed ma gaari ka dhaxtaa wa kaana nebigu wuxuu ahaa raxiiman rafiiqan mid turid badan oo naxariis badan kaana baran bilmu'miniina raxiiman falamaa ra'aa markuu arkay nebigu showqana u hilow annaga ilaa ahaalina reerahayaga inaan jeclaysana inaan u noqonno ilaa labaatan beri o dhan baanu meel joognadoo ciddii kasoo maqannahadoo cilmi baranaynay nebigu markuu arkay inaanu danaynayno meeshaan ka nimid inaan ku noqonno hilow iyo cishqina qaaday qaale wuxuu yidhi irjicuu noqda fakuunuu fiihim reerihiinnii dhexdooda ahaada wacallimuuhum bara cilmi haddaa barata ummadda waa la gaarsiiya wasalluu tukada faidaa xadarat isalaatu salaaddu markay soo xaadirto falyu-adin lakum axadukum midkiin ha ydiin aadaano walya-ummakum ha ydiin imaam noqdo akbarukum kan idinku weyn akhrajahu lbukhaariyu fii kitaab ilada islaamnimadaa lagu kala wenye kii soo hor islaamay baabu istixbaabi lqunuuti qunuudka sunanimadiisa ba u baab yahay fii jamiici salawaati fii jamiici salaati salaadoo dhan in la qunuudo idaa nazalad waa markay ku degto bilmuslimiina muslimiinta naazilatun mid ku degta dhibaataha muslimiinta meel ka mida ka jira ama kulligoodba abaar colaad cudur wixii la mid a cadow gaalo dal iyo dad raba inay boobaan waa laga qunuudaya ilahi inuu naga qabto balaayadan soo duulaanka ah waayo muslimiinta shaam iyo falastiin iyo dhibaatada haysata waa laga qunuudaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka sara qaado ummadaas muuminiinta kor yeelo gaalada ilaahay qabto waa musiibada ugu weyn oo muslimiinta waxyaalaha haysta bay ka midta waayahay xadiidu abi hurayra radi allahu canhu qaal wakaana rasuulu llahi wuxuu sala allahu calay wasalam xiina yarfacu ra'sah madaxa markuu ka kor qaado yaquulu kii yidhaahda samica allahu liman xamidahu rabbanaa walaka alxamd yadcuu nebigu wuxuu u ducayn jiray lirijaalin rag fayusamiihim waa magacaabi jiray biasmaa'ihim magacyadooda fayaquulu wuxuu dhihi jiray nebigu allaahumma anji ilaahu badbaadi dad aa salaada ku dhex sheegtay salaadda waxba gaarsiin mayso ilaahu u badbaadi alwaliid bin waliid kow wasalama bin ciyaash wacayaash bin abi rabiica iyo walmustadcafiina kuwa la taag daraysay oo min almu'miniin ah allaahumma shduud ilaahu ku adkee wad'ataka joogsigaada calaa mudar wad'ada waxaa la dhihi jiray cagta oo dhulka lagula qabto cagtow kula tunto waxaa weeye cagta hoosteeda gesho kale ah laakiin hadda maxaa loo jeedaa qabasho daran wajcalhaa ilaahu yeel wad'adaas calayhim iyaga dushooda wajcalhaa sanadaha balu cel ilaahu sanadaha ka yeel waa damiirkii oo loo celinayo cawdu damiiri cala almuta'akhiri lafdan waradba miyaa la ogolyahy meelaa la ogolyahy marka idaa kaana mukhbaran canhum bikhabarin yufasiru habar fasiraya haddii looga khabarayo sidaanoo kale baa la ogolyahay sida in hiya damiirku xagee u noqonaya middaa dambe ilaa xayaatuna dunya laakiin waxaa la rabay damiirku inuu horey u noqdo laakiin cawdu damiiri ilaa muta'akhirin lafdan wa rudbatan meelo dhifaa la ogolyahy waay tanaa ka mid ah ilaahu sanadaha dambaa loo celinaya ka yeel calayhim dushooda siniina oo ka siniin yuusufa nebi yuusuf sanadihiisii abaarta ahaayoo kale ah dusha ilaahu kaga keen wa ahlulmashriqi waagaas ahlulmashriq waaye reer bariga dadka mashriqda yooma idin oo min mudara'i reer mudana mukhaalifuuna lahu nebiga kuwa diidan oo khilaafsan ayay ahaayeen أخرجه البخاري في كتاب الأذان حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قنت النبي باقنوضي صلى الله عليه وسلم شهرا بال يدعو حال النبي حباريو على رعل رير رعل إيا وذكوان رير ذكوان ولبا قبيلو ولبا رير سليم أه وأن منكي لايي رجي حفاظ قرآن كأها إيه قراضها نمنكي بابي ويه والله حبار نبي حباري عليه الصلاة والسلام xadiiثu أنس عan cاaصiم qاala sألtu أنسa baa weydiiyey radي الله عanه عan الqunuuti qaala wuxuu yihi qunuudka waa goorma waa xagee soo yihi waa qabla rukuuc waxaa la weydiinaya waa anas rukuucda ka hor faqultu waxaan idhi ina fulaana yزcumu wuxuu sheegayaa anaka adigu qulta inaad tihi bacda rukuuc way qunuudku faqaala wuxuu yihi kadaba waa gefe ninkaas uma xadaثna can الnabiy isaga laftiisa baa nabiga nooga warramay sal ly sl anahu nebigu qanata inuu qunuuday shahran bil bacda rukuuc rukuuc dabadeed yadcuu isagoo habaaraya calaa axyaa'in jifiyo oo min bani sulaym waa labadii qolo hadeer qaala wuxuu yidhi bacaa arbaciina aw sabciina toddobaatan nin ama afartan nin baa nebigu diray yashuku fiihi waaye wuu shakisan yahay inay afartan ahayd iyo inay toddobaatan ahayd kuwaas oo min alquraa'i ilaa unaasinba u diro min almushrikiina kuwa gaalaabaa loo diray toddobaatan macallin facarada waxaa usoo banbaxay lahum saxaabadii quraadahaa haa ulaa'i kuwaas baa gaaladaa usoo banbaxay faqataluuhum waa laayeen toddobaatankii wa kaana baynahum qolada wax laysay iyo wa bayna اnebiyi sal اlla alay wasalam ahdun ballan baa ka dhexeeyey inaan la taaban famaa ra'aytu ma arag wajada nebigu inuu tiiraanyooday calaa axadin qof maa wajada inta u tiiraanyooday calayhim ragga quraada ah raggii qur-aanka gacanta ku hayay ahay reer najdi baa loo diray meeshaa najdi ah islaamka ugu yeeraa la yidhi bi'ru macuuna markay marayaan caamir binu dufayl oo ciidan wataa u yimid waana laayey waayah akhrajahu lbukhaari xadiidu anas radia allahu canhu qaal bacata annabiyu sala allahu calay wasalam nebi moxamed baa sariyatan ciidan sahanoo gaadmaabu diray yuqaalu lahum waxaa la dhihi jiray alquraa'u fawsibuu raggii waa la asiibay fama ra'aytu nabiya nebi maxamed ma arag sal alla alay slm wajada isagoo carooday oo xusniyoo tiiraanyooday calaa shayin shay maa wajada inta u tiiraanyooday calayhim raggaas qanata faqanata shahran bil buu nebigu qunuuday fii salaati lfajri salaada subax wayaquulu wuxuu lahaa nebigu ina cusayata nimanka cusaya ah casaw llaha nimanka waa qabiil magacooda awal baysa magac fiican la bixin cusaya nimankaasi casaw allaha warasuulahu ilaahiy rasuulkiisibay caasiyeen waa qabiilo macruuf akhrajahu lbukhaari baabu qadaai salaati salaada qadaynteeda salaada alfaa'itati tagtay waistixbaabi tacjiili qadaa'iha qadaheeda dedejinteeda sunanimadeeda salaada kaa tagtay horey laga qalleeyo xadiidu cimraan bin xusein qaala anahum saxaabadu kaanuu waxay ahaayeen maca nabiy sal alla alay slam fii masiirin safar iyo makaanu socod faadlajuu leylatahum hameenkoodaasoo dhan bay guuraynayeen xataa idaa kaana markuu ahaaday wejhu subxi subaxa wejigiis waagu soo berigiis carasuu waa degeen gelin dambe degid baa la yidhahdaa aakhiruleylka xoogaa yaroo istiraaxaa ayaa loo degay faqalabathum waxaa ka qaalib noqday acyunuhum indhahoodii caawo dhan baa guuralaha hurda haysay waa waa iska gamceen xata irtafacat ishamsu ilaa qoraxdii soo kor noqotay fa kaana awala man qofkii u horreeyey wuxuu istayqada ka toosay min manaami hurdadiisa abubakr sidiiq wa kaana wuxuu ahaa shaanigu laa yuuqadu rasuulahi nebi maxamed kaan laga toosin sal alla alay slam min manaami hurdadiisa xataa istayqada ilaa nebigu toosayo lama toosin jirin fastayqada cumar baa baraarugay mar labaad faqacada abubakar wuxuu fadhiistay cinda ra'sihi nebiga madaxiisa fajacala wuxuu gudagalay abubakar yukabiru inuu kibaaranayo wa yarfacu sababta codka kor u qaadayo xataa istayqada nebiy nebigu ilaahu ka baraarugay qof aadan rabti inaadan inuu tooso inaa adigu toosid sidna aadan rabin agtiisa lagu sharsharqamo oo lagu hadhadlo oo marka saxaabadu abubakar baa allaahu akbar allaahu akbar iska akhriye nebigu waa toos fanazala waa degay wasallaa bina alkhadaata salaadii subax buu nebiguna tujiyey waa salaaddii waagu waqtigu waa ka tegey factazala rajulu nin baa dheeraaday oo min alqowmi kaasoo lam yusalli macana macayaga aan tukan falama nsarafa nebigu salaadda markuu ka baxay qaala nebigu wuxuu yidhi yaa fulan waryaa hebel maa yamnacuka maxaa kuu diiday an tusalliya macanaa inaa macayaga tukatid qaala wuxuu yidhi asaabatnii janaabatun janaaba igu dhacday junub baan ahay faamarahu wuxuu nebigu amray an yatayamama inuu u qasdo bisaciidi saciidka iyo boorka uma sallaa uu tukado orodoo boora isagoo tuka haddaa biyo haysan wajacalanii anigana rasuulu llaahi wuxuu u yeelay sala allahu alay wasalam fii rakuubin rakuub oo beeneedey ah waaye gaadiid weeyaan ayaa nebigu u yeelay waxa la fuuloo daabadaha ah u yihi ina wad tan raaco waqad cadishnaa waanu oonnay cadashan shadiidan oon daran waba kaa ninku booraysanay fabaynamaa naxnu nasiru anagoo soconayno xilli aan soconayno idan naxnu waa anagoo ku sugan biimra'atin haweeney haweeneydaasoo saadilatin sii daysatay rijlayhaa labadeeda lugood bayna masaadatayni laba sibraar dushood neef geelay saaranta lugna xaggay u ridatay geela marka la raaco waa taqaan lugna xagga laba sibraaroo meesha laba qarbadoodoo saaran bay labada lugood kakala tuurat waa dumarka miiga jooga iska tababaranya carabtaiyo neefka geelaabay korkay u laacayeen waaye haweeneyba halka maras biyay wadataa faqultu faqulnaa lahaa waxaanu ku nir annagu aad baan u oomana eynal maa aawe biyuhu xaggee ka soo dhaansata faqaala waxay tihi inahu shaan ilaa maa biyo ma jiraan ma dhowa faqulnaa waxaan idhi kam kaana bayna ahliki wa bayna almaai adiga iyo meesha biyaha ka heshay iyo reerkiinii inteeba isku jiraan qaalad waxay tiri yowman waleylatun habeen iyo maalina loo kala socdaa intaasoo waa guulid ah waaye faqulnaa waxaan idhi indaliqi orad aad ilaa rasuulilah inakeen nabiga u tag sal alla alay slam qaalad waxay tihi wamaa rasuululah rasuulullahi maxaa la dhahaa kaalay nabiga u tag say tiri rasuulullahi maxaa la yihahdaa wax rasuulullahi la yihahda waa maxay falam numallikha gabadhi maanan milkisiin min amrihaa amarkeedii iyo taladeedii umaanan dayn xata istaqbalnaa bihaa ilaa aan iyada la soo qaabilnay annabiya nebiga nebigaan u keen sal alla alay slm faxadaathu waxay nebiga u sheegtay bimidli ladii kii oo kale xadaatnaa annaga ay noo sheegtay ina biyuhu dhoweyn kayra annahaa iyadu xadaathu nebiga waxay ugu dadho u sheegtay annahaa iyadu mu'timatun agoonley inay tahay aniga waa laysoo qafaalay bay tiri nimankaan ay soo qabto haweeney caruur agoona haysataan ah fa amara nebigu wuxuu amray bimasaadatayha labadeedii qarbadooda sibraar yaa waaye ayaa nebigu amray calayhi salatu wasalaam waa hala furo way hala soo dejiyo famasaxa nebigu wuxuu masaxay fil caslaaweyni labadii tuubo tuubo hadda haldaa la yidhaahdaaye qarbadda afkeeda labada af buu nebigu masaxa alayh isalaatu asalaam khayr baa meesha ka soo socda fa sharibnaa waa cabnay cidaashan xaalana kuwa ooman arbaciina rajulan afartan nin baan kaga cabnay xataa rawiinaa ilaan ka cokanaanay famala'naa waxaan buuxsanay kulla qirbatin qarbad kasta oo macanaa weel kastoo aan wadanay iyo waidaawatin buraashad kasta weelweese ah kayra annahu shaniye lam nasqi baciira neef geela biyo maa nasin dad kii waa ka dhergeen weel kastoo aan wadanayna nebiga halkaanu masaxay biyaa iska qolqolaya iyadoo laba weeloo yaryaray wada tahay biyahan baa ilahay wax soo dhex marsiinayaa kuweediina waa u joogaan waa u buuxaan waxeedu markaasaa weelkan buuxi qarbadan buuxi dadkao dhan haka cabo afartan nin haka cabto waa la dhergi walxaal hiya qarbadii takaadu u dhowaanayso taneedu inay dilaacdo min almili buux darti haraggaan biyuhu ku jireen gabadha wadatay buux darti inay butaacdo oo qaraxdo oo dilaacdo bay u dhowaanaysa war meeshaa mucjisada ka dhacday weynankeeda arag uma qaala wuxuu yidhi haatuu la kaalaya maa cindakum waxa laale waxaa raashin raashin iyo zaad iyo saaya haysaan la kaalaya fa jumica lahaa waxaa loo soo urushay min alkisari waa kimisyo jajaba iyo wa tamri timir baa xoogaa loo soo urushay wixii bay qaadatay waxaa la yidhi dacbaar baan ku meesha kugu xabisnay xoogaas haydaana sii qaado xataa atad ahlahaa ilaa ay dadkeedu uga tagtay islaanta agoonta wadatay reerahoodii u tagtay deedna maxay ku tiri mataqaanaa qaalad waxay tiri laqad laqiitu maanta waxaan la kulmay asxar annaasi dadka kii ugu sixir badnaa ow huwa nebiyun ama nebi buu ahaa kamaa zacmuu say sheegayeen rasuulullaahi waa maxay laa iyad weligeed ma maqal mogt ilaa maanta waxaa la arkayaa dad aan diintu gaarin waxba garanayn oo ma garanaysa cawaan ah oo muslimiinta iyo culimmada muslimiinta xilkoodu saaraya inay diinta ugu baaqaan iyo towxiidka waxay tiri walle ama dadka ugu sixir badnaa ama nebi buu ahaa say sheegayeen iyagu ay lahaayeen waa nebi rasuululahi waa iyagii lahaaya miduu yahay ma garanaya anigu fahad allaahu ilaahay baa hanuuniyey daalika sirma qabiilkaas bitilka almar'ati haweenaydaasa ilaahay qabiiladii dhammayd ku hanuunshi waaye gaalnimadii bay ka bixin waaye qoladaa dhan gabadhaa darteed ba ay ku hanuuniyeen gabar baa qabiil dhan isla ilaahay ku hanuunshi fa aslamad yadii baa islaamtay wa aslamu iyana waa islaameen akhrajahu lbukhaariy xadiidu anas can inabiyi sala allahu alay slam qaala wuxuu yihi man nasiya salaatan qofkii salaad halmaama falyusalli ha tukado idaa dakaraha markuu xusuusto laa kafaarata lahaa salaaddu wax kafaaraa ma leh ilaa daalika tukashada mooyaane salaad kaa tagtay waa inaad tukato wa aqimi salaata lidikri akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi mawaaqiiti salaat baabu man nasiya salaatan falyusalli idaa dakaraha walaa yuciidu ilaa tilka salaa waxaan baraarujinaynaa laba masalo oo darsi hore munaasab u ahaa midda koowaad waxaa weeyaan qofkii salaada isagu ku jiray halmaamay laba ragcadood tusaale markuu tukadow salaaddii ka baxay waa ataxiyaadsada waa iska dhaqaaq wax yar kabacdi buu xusuusta mar haddii fasalku gaaban yahay salaaddii bartii buu kasii wadayaa labadii hore waa u jiraan ragcadaha dhimban buu la imaanayaa hadhowna sujuudu sahwi ayuu la imaanaya hadduu xataa dhaqaaqay ama hadal yiri waa salaaddii meesha u kasii wadaya waayo mar haddii fasalku yaryahay salaaddii wax buriya inaysan imaan hadalka intii la ogolaa iyo dhaqdhaqaaqa inihii la ogolaa oo kale ay tahay taa waa masaladaas waa midii xadiideedaan soo marayna masalada labaad waxaa weeyaan anas markii la weydiiyey nebigu kabahama ku tukan jira calayhi salaa wasalaam nacam buu yidhi nacam buu yidhi nacamtaa uu yidhi marka kabaha marka lagu tukanayo waxaa shardiya amba lagama maarmaana inay daahir yihiin waa inay daahir yihiin hadday kabuhu najaaso yihiin sida waxay ka samaysan yihiin harag iyo maqaar najaaso ah salaaddu ku asixi mayso bixaalin min alaxwaal marnaba wey waaye haddii ay daahir yihiin waa lagu tukan karaa oo maxay noqonaysaa waa ruqso dadkaa loo fududey laakiin qurbo la leeyahay ilaahay waxyaalaha loogu dhowaado in kaba lagu tukadaa ka mida kaba ii keena ma aha qurbo maaha laakiin waa waa jaa-is baa lagu yidhi lianna quruuxda salaada ka mid maaha qofku kabow qabaa khuduu ziinatakum cinda kulli masi waa maxay inuu qofku quruxdiisa qaato laakiin markuu kaba qabo oo salaadda u taagan yahay wuu sii fiican yahay ujeedku maaha nebigu waa tukaday calayhi salaatu wasalaam mana daaimin kaba waa ku tukaday laakiin ma daa'imin isagoo aan kaba qabin iyo isagoo kaba qaba labadaba waxaa la leeyahay maxaa kabaha wax kaloo ku jira maahee ahlu kitaabeynka ayaa lagu khilaafayey sida xadiidka abu daawuudka iyo xaakimkuba ay sheegeen iyagu kuma tukadaane idinku ku tukada haddii la siibo walaa yakhfaa ana fii nascihi siibidda kabaha inay ku sugan tahay aadaab dheeraada iyo khuduuc iyo khushuuc waliba waxaa hadda adduunka la ogyahay boqorada iyo madaxda marka loo gelayo kabaha dadku waa iska baxshaan hadda halkaana waa yadii nebi muuse la yidhi fakhlacna calayk labadaada kabood siib innaka bilwaadi lmuqadasi tuwa kabaha iska bixi ilahay baa la hadlaysaa meel fiican baa timine marka waxaa la yidhi maadaama ay saa tahay boqorada boqorkooda waa ilaahay inuu waxaa fiican qofku iska bixiyo weliba qofka caalimka laa yenbaqii lilcaalimi caalimka uma fiicna inuu ku tukado kabaha amaama alcawaami dadka caamada ah hortooda dadka caamada ah hortooda inuu ku tukado ma fiicna arrintaa caamada waxay ku xambaaraysaa inay salaadda isku sahlaan najaaso kabahiole ay ku tukadaan waaya ayay ku xambaaraysaa waa sida jumhuurtu qabaan waqad jarat ilummatu salafan wakhalafan ummadda waxay ku socotay salafiya khalafba kabaha in la siiba salaada meesha aad tegtaba kabaha la bixinayaa sidaa in lagu raacaana fiican laakiin lacalla hadday dhacdo kabahio daahira qofkani inuu ku tukado waa u jidhaa salaadiisii waana u banaanta waana u bannaanta laakiin waxaa la yidhi masaajidku hadduu saa u goglan yahay oo nadiif u yahay in kabaha lagu tukado lala soo galo ma habboona qofkiibaa qurumaysanaya meesha kabta lagula istaagay inuu wejiga saaro masaajidkiina nadaafad daraa kaga imaanaysa arrimahaasaa ka imaanaya waa mowduuc dheer oo laga hadlo laakiin biliijaas intaasa kusoo koobnay wallahu subxaana wa tacala calaam sawaab